magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay shirweynaha koowaad ee kahortaga xaalufinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid sulaymaan xaashi wasiirka cadaaladda jubbaland cabdiwele xuseen jaamac oday aldhaqameed iyo ururada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid sulaymaan xaashi iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa si wada jira u sheegay in jarista dhirta ay dhibaato badan ku hayso deegaanka waxaana maanta ilaahay mahaddiisa wacyiga bulshadeenna ama odayaasheenna dhaqanka ee bulshada deegaanka ee bannaanka iyo xoolodhaqatada iyo beeraleydaba ku xidhan in wacyigoodu gaadhsiisan yahay geedka in la ilaashado inay nolosha bulshadana ku xidhan tahay nolosha deegaankana ku xidhan tahay waxaan dhisi doonaa deegaan kasta odayaasha jooga guddiyo waxaad ogtihiin deegaamada outreachka iyo iyo iyo shirarkii deegaamada aan ku dhex tegi jirnay ee bulshada la wadaagi jirnay macluumaadka ee aan dhex fadhiisan jirnay waa bilaabaynaa sanadkan dib u bilaabaynaa haddii aan laydmo sharcigaan aad arkaysaan waxay ku saabsantahay inaan geedaha la jarin baa ka mid a qodobo ku jira markii qofku sharcigan jabiyo oo maxkamadda la geeyana qodobkii lagu xukumi lahaa maxkamadduu yaallaa xabsigii lagu xidhi lahaana waa samaynay xabsi weyn baan samaynay reegsmaayo o dhan qaada waxaa loogu talagalay dadka khariban oo sharcigii aan fahmayn oo qaarkood dhasheen intii dowlad la-aanta ahayd qaarkoodna ay iska wareereen oo dowladnimadii ku wareereen in waxaa la rabaa reegsmaayo ama reer jubbaland saddex meelood laba xabsiga inay gashaa la rabaa si loo baro sharciga iyo nidaamka iyo nolosha loo baro marka dowladdu amnigiina way u diyaarisay soo qaban lahaa kaadiriintii ilaalin lahaana way u diyaarisay maxkamadihii lagu xukumi lahaana way u diyaarisay xabsigii lagu xiri lahaana way u diyaarisay qaar ka mid a waxgaradka iyo ururada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa goobta ku soo bandhigay dhibaatooyinka jira iyo sida wax looga qaban karo urur baanu samaysanay bilicsan meesha la xaarxaar nile maxamed cabdicarab baa nooga ah oday ninkan hadda nala tusaayo dhaawaca faarax baa le waa ninka guddoomiyaha ka ah meesha la yihah bilacsan dagaalkaas marka lagu soo qaaday waanu la wada galay dhulkaas hadda haad weyne laga soo bilaabo ilaa bilicsan ana waxaan jeclaan lahayn wasiirada annagoo wadna inay soo arkaan dhulkaas markaan waa dhul nabad qaba dhulkiina waaba ka dhammaaday oo dee dhulkii oo masiibooyinka laga dhigan jiro o dhanna waaba waaba dhammaaday oo waa la wada iibsaday laakiin sidau hadda nabadoonku u sheegay annagu dalka deegaanka ah oo aanu degannahay ama dhinac xeeb ha noqoto ama dhinacan kale ee maaragtay xaggaa wayaantii halka ha noqoto iyo waddadan dheer waxaa weeye dhulkii horta hadda aad baan ogu dagaalanay deegaanka ilaahay baa inagu nooleeyey ilaahay baa ina makansiiyey ilaahay baa inagu beeray waaad ogtihiin adduunka sanadka laba kun iyo labaatan iyo shanta dhibaatooyinka ka socda waad ogtihiin in fulkaanayaal qarxayaan in dhulal gubanayaan in dhulal dildilaacayo in robab ayna jirin masiibooyin rabaaniya inay jiraan taasina waxaa weye waxa ilaah dadku gacantooda ku keensadeen ee wax ilaahay ugu talagalay maa wax iyaga gacantooda ku keensaday oo ilaahay ku dhibaataynaya da ay ka soo tegayso oo la iibinayo dadka danyar ee macmalka ahe ee calinay magaalada tuulooyinka ay soo wadagelayso dhuxushii lama joojin karo waxaan ognahay dhuxusha markii la jaro in lasoo beecgeeyo magaalooyinka la keeno magaalooyinkana jubbaland a xukunta marka dowladdu inay soo saarto awaamiir ah inaan dhuxul la soo gelin karin totali deegaanada jubbaland dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ayaa wada dadaalo loogu hortagaya jarista dhirta iyadoo taas beddelkeed la beeraya geedo si loo qurxiyo deegaanka